bismillahi raxmaan raxiim aad baan v o eda ugu mahadnaqaya idaacadda v o eda waxaa halkan aanu ka furnay maanta iskuulka muuse yuusuf sekondariga ah ee magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaanu ka daafurnay imtixaankii dugsiyada sare oo ay maanta u fadhiisanayaan arday ku dhow koob iyo toban kun goobaha lagu gelayaana ay laba boqol ay yihiin tirada dugsiyada lagu gelayaa waxa weeye fasalada lagu galayaana waa kun iyo sideed boqol iyo koob iyo soddon fasal oo gobolladao dhan ku baahsan markaa guud ahaan xogtu waa intaa sanadkan kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay sanadkan waa maalin qura halkii maalin walba laga geli jiray shan maadana mar baa la gelayaa nusaace ardaydu qaadanayaan haddana shan maaday gelayaan waxaa kaloo doonaya inaan ka faa'idaysto fursaddan inaan idhaahdo beryihii hore hawl aan jiri jirin ayaanu sanadka ku soo kordhinay oo ah ardayga saakoo kale maadaama uu hal maalin yahay hadduu saaka arday baa daahi kara wuu xanuunsan karaa geeri baa ku dhici karta sibay wax ka noqon karaan imtixaankaa cidda maanta ka maqnayd ama ku dhacda waxaan doonaa in lagu celiyo reexam aanu Soomaaliland ka bilowno wasiir waxaad samayseen talaabo in looga hortagayo covid-19 ardaydan afka ayaa loo xiray kala fogaanshuhuna bal ka waran taasoo kale protocoolkii uu dejiyay guddiga heer qaran ee ka hortagga coronavirus ayaa lagu socodsiinaya hawshan oo ay ka mid ahayd horta social distance inaan la kala fogeeyo ardayda oo fasalkiiba lix arday baa ku gelaya oo keliya waa tallaabadii koowaad tallaabada labaad ka sii horraysaana waxay ahayd waxaa la eegayey heerkulka jidhka ee ardayga saddex waxaa loo geliyey saafsaab marka saddexdaa arrimood ayaa ilaahay baynu ka baryanaa xanuunka inuu inaga hayo maxay idinka dhigan tahay saaka inaad halkan ka daafurtaan oo dugsiga sare muuse yuusuf iyo wasaaradda gobolka sool idinkoo iskaashanaya sanadka waxaan u dooranay laascaanood horta somalilan waxaan doonaa waxbarashada iyo fursadaheeda in waddankao dhan lagu baahiyo markaa tani fursad maaha waa ka daafurid laakiin fursadaha in la baahiyo marka waxaanu dooranay inaanu ka furno gobolka sool sanadka dambe in laga furo salal maala tusaale ahaan dee sanad walba meel laga furo weliba dabayntii fariinta aad u diraysa ardayda maxay tahay wasiir ardayda laba fariimood baan u dirayaa mid waxa weye tii markii hore aan sheegay ee ahayd qofkii ka habsaamay imtixaankaa ama ku dhaca waxaan ugu bishaaraynayaa inaan mar labaad aanu ka qaadi doonno si aanu uu fursad u heloona dee fursadiisa maalin qora ugu dhammaan rabaadkana waxaan leeyahay imtixaanku waxa weeye waa tijaabo la tijaabinayo qofku inuu wixii fahmaya inaanu fahmin ee maaha ciqaab iyo ama tartan kale maaha waxaan kaloo ugu bishaarinaya ardayda in sanadkan aan isku dayno insha allahu in iskoolashiibyo ama dee waxbarasho intii ka badan aanu helo gobolladoo dhanna ay gaari doonto insha allah